kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan is leenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed isuyeelka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si inaga iyo jeelka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan dharka horta gogo-aayo ama jarjarmaayo oo kariska oo dadka inta badan ay kacwadaan waxaa sabab noqon kara laba siyaabood midda u horeysa waxay noqon kartaa dharka markoo dekada ka soo degaayo biigaar dhar la dhahaa jiro oo waraysi aanu la yeelanay saare cabdiqaadir oo ah gabar samaysa dharka kariska iyo sooyaalkeedii nololeed doctoreysa foosiy yuusuf xaaji aadan oo ah siyaasiyad tabintu waa anigoo hanaa maxmeda farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal soolaabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysigaanu la yeelanay sahre cabdiqaadir oo ah gabar samaysa dharka kariska balse markan sooyaalkeedii nololeed doctoreysa foosiy yuusuf xaaji aadan oo ah siyaasi hal abuur iyo diblomaasi taariikhdan waxaad ka heli kartaan bugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysha nuur aadan ayaa inoo eegaysa sanadkii kun sagaal boqol labiyo kontonkii ayay ku dhalatay hargeysa aabaheed waxa uu ahaa aqoon-yahan bilowgii waxbarashada dalkeena qayb ka ahaa dalalka soomaaliya suudaan iyo mareykanka ayay kusoo waxbaratay shahaadada koowaad ayay ka diyaarisay kuliyadda waxbarashada macalinimada dalka suudaan jaamacad ku tiilay jaamacadda john hopkins university washington d c ayay kasoo diyaarisay darajada labaad ee cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah halka darajada b h d-da ay ka qaadatay journalism american university howlaheeda bulshada warbaahinta waxbarashada iyo diblomaasiyadda shaqadeedii ugu horeysay ayay ahayd macalinimo muddo dheer ayay kasoo shaqeysay wasaaradda arrimaha dibadda safaaradaha soomaaliya ee ruushka ka gaartay muddo brotokoolka ilaa iyotoobaatanki mareykanka ayay ka ahayd la taliyaha danjiraha ilaa brotokoolka jarmalkii bari oo ay ka gaartay kusimaha danjiraha ilaa ilaa iyo nairobi ayay ka asaastay herer international oo isugu jiray shirkad socdaalka ah iyo xafiis ganacsi intii u dhexeysay ilaa iyo waxa ay ahayd agaasimaha hay-adda african center for women oo ka tirsaneyd qaramada midoobay waxa ay xilligaasi wax badan ka qabatay horumarinta haweenka mashaariicyo ayay ka fulisay dalal dhowr ah oo dhaca bariga iyo galbeedka africa diyaargarow weyn ayay ku lahayd shirkii ururka haweenka ka dhacay shiinaha wufuudda ka socotay afrika ayayna u ahayd xiriiriye sanadkii waxay ahayd aasaasihii iyo hogaamiyihii raad international sanadkii ururka association of somali women advancement a s w a ayay sidoo kale aasaastay raad t v oo ay hawada si toos ah usoo gelisay may somaali aid development somed iyo guddoomiyihii ugu horeeyay ee c s o somali diaspora community organization ee u k sidoo kale waxa ay ahayd guddoomiyaha jaamacadda hargeysa iyada ayaana aasaastay ururada kale oo ay xubinta ka noqotay waxaa kamid ahaa c s o one international clinton foundation business vices boffer resolution one three two five taski force for somali african womens political aspirantis reveward sanadkii laba kun iyo toddobadii waxa ay soo bandhigtay buug qoraal ah oo ku saabsan taariikhda aabaheed yuusuf xaaji aadan cilmi qabile abaalgudyadii ay hesho waxaa kamid ahaa womenis communisation for refugee women and children new york iyo international resource committee kusoo biiritaankeedii siyaasadda foosiye yuusuf ayaa dadaal waqti badan kusoo bixisay siyaasadda iyo horumarka maamulka somalilan iyadoona sameysay ururkii siyaasiga ahaa ee la magac baxay n d b nabad dimuqraadiyad iyo barwaaqo balse waxaa mar kaliya si lama filaan ah uga soo yeeray guddigii diiwaangelinta doorashooyinka somalilan labakuniyolabaiyotobankii in ururo uu ku jiro n d b ay ka mid yihiin ururada hare ra-iisul wasaarihii xukuumadda federaalk dowladii cabdi faarax shirdoon saacid ayaa afartii novembar labakuniyolabaiyotobankii u magacaabay fuusiye yuusuf ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasaaradda arrimaha dibadda fuusiye yuusuf ayaana noqotay gabadhii ugu horeysay ee soomaaliyeed oo loo magacaabo xilkaas waxqabadka wasaaradda arrimaha dibadda waqtigii fuusiye yuusuf dhanka xiriirka wadamada dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxaa ka mid ah heshiis difaac oo ay kala saxiixdeen wadamada itoobiya iyo soomaaliya abaabulka shirarka caalamiga ahaa ee ka kala dhacay turkiga ingiriiska biljamka iyo jabaan xoojinta xiriirka wadamada igad si loo yareeyo colaadaha wadamadaas kala dhexeeyay hay-adaha world bank i m f ta iyo kuwo kale ayay ku guuleysatay in dib dalka ugu soo laabtaan lana shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe raadinta xuquuqda ciidamada dowladda oo ay yareed taageerada la siin jiray raadinta ictiraafkii mareykanka oo uu aqoonsaday soomaaliya dib u soo celinta xiriirka soomaaliya ee ingiriiska shiinaha itoobiya kenya kuweyt jaamacadda carabta midooda afrika igad ayay wasaaradda arrimaha dibadda ku guuleysatay in meesha ay ka saarto heshiiskii igad lagu maamuli jiray
markan aanu imaano falanqaynteenna dharka waa shay jidhka lagu xirto sida caadiga ah dharka ayaa ka samaysan dhar ama dun laakiin wakhti kadib waxaa lagu daray dharka laga sameeyey maqaarka xayawaanka iyo walxaha kale ee khafiifka ah iyo alaabta caadiga ah ee laga helo deegaanka oo la isku daray waxaa maro qurux badan oo qof xiran karo ka soo saara warshad balse marka taa laga yimaado waxaa jira in kale oo ay dadka bartay xirfadda ay gacantooda ku sameeyaan maryo midabo kala duwan leh oo qofka soo jiita si gaar ahaaneed haweenkeenna waxa ay badi isticmaalaan maryaha shiidka ama baatiga loo yaqaan kuwaasi oo noocyo kala duwan leh sahre cabduqaadir waxa ay samaysaa baatiga noociisa loo yaqaan kariska kaas oo ay xirfaddiisa baranaysay muddo sannad ah farsamadiisana oo ay haatan meel wacan ka joogto ka ganacsigiisa ayaan ku booqanay xarunteeda waxaana kala sheekaysanay howlaheeda shaqo waxay ugu horrayn inoo sharaxaysaa goorta ay ku dhalatay aragtidan waa mahadsan tahay walaashay qaali waana mahadsantihiin raacdii hoymilo kun iyo koo jeer ayaan idin mahad celinayaa fikradda waxay igu dhalatay labada kun saddex iyo tobankii inaan aniga barto afar iyo tobankiina waxaan bilaabay inaan ku shaqaysto ama wax soo saar aan sameeyo waqti intee dhan ayay kugu qaada marka in aad gacan ahaan farsamo u qabato oo ay noqoto wax soo saar shaqaynayso shaqadaadan
walaa waxay igu qaadatay horta barashadeedii muddo hal sana ay igu qaadatay oo subaxii hal saac aan fasal galaayay break time afar saac aan qaadanayay lix saac aan caadi usoo noola soo daynayay sanad ka bacdi waxaa nagala qaaday imtixaan imtixaankii waa ku guuleystay oo waxaa noqday qof oo wixii la baraayay ka faa'iidaystay ama jaaniska ka faa'iidaysatay marka waxaan isdhahay aniga shakhsiyadeydu maadaama aad tahay hooyo hooyo soomaaliyeed maantana wadanka xaaladda oo maraayo aad dareemi kartid baayo badan ay iska jiraan waxaa isdhahay jaaniskii oo ku soo maray ha iska beer dareenin oo ka faa'iidayso fursadda aa maanta aa baratay ama wax soo saarka ah marka waxaan sameeyey tijaabaan sameeyey dhar yaraan soo iibsaday rinji yaraan soo iibsaday inaan wax soo saar samayn karo aan isku dayay waan ku guulaystay bacdeen shaqadaydii waxaan marka go-aansaday inaan shaqadii sii ballaariyo laamo badan aan u sameeyo fikrado cusub oo kaleenta aan kusii darsado alxamdulilah markii ilaa haddana hawshii sidaan ku wadaa waayahay hawshan markaad bilaabaysay ma keliga ayaa bilaabay haddase ma jiraan dad ku caawiyo oo kaala shaqeeya awal horta markaa ani aan baranayay ani keligaa baranayay shaqa ahaan markaan bilaabay ani keligii bilaabay balse hadda keligii ma ka shaqeeyo way had shaqaala i shaqeeyo ilaa shan ruuxa shaqaalaha ka shaqeysa goobteyda ganacsiga oo dharkariska ah marka alxamdulilah maanta meesha aan taaganahay meel ka sarreysa inaan beri gaaraan rajeynaya insha allah bilkariim markii aad hawshan bilaabaysay ma jiraan wax caqabada ah oo aad kala kulantay intii aad waday ha noqoto samaynteeda ha noqoto suuqgeynteeda intaba caqabado way iska jiraan oo waay biniaadanka intooda badan caqabad lagama waayo caqabado yar yar oo isoo maray way jiraan laakiin hadda inta badan caqabadihii waa kasoo gudbay caqabadaha inta badan oo ani igu xooganay ama isoo marina waxay ahayd xagga dhaqaalaha oo kaleento waa qof markuu wax soo saar sameynayo inta badan wuxuu u baahan yahay dhaqaalo ama qof garab qabto ama fikrad ahaan ama dhaqaal ahaan wax ku kaabo marka inta badan ani hadda caqabada i haysatay ama aan la soo kulmay ama aa isoo martay waxay ahayd caqabad oo xagga dhaqaalaha iga timaaday balse hadda alxamdulilah waa kasoo gudbay oo dhaqaala hadda wax oo dhaqsi gooni hadda iga caawiya maan arkin laakiin caqli ahaantayda iyo shaqadeydii oon sii ballaariyo iyo kastamarkayga oo bato ayaa waxaa moodaa hadda caqabadii haystay inaan kasoo kabanayo waxyaabaha aad ka samayso kalaradan kala duwan kasoo baxaya naqshad qurux badan waxyaabaha markaasi agabyada kala duwan aad u isticmaasho haddii aad inoo sharaxdo dharka horta markaan awalan annaga soo iibinayno waxaan soo iibinaa asagoo cadaan ah oo wax midab aan lahayn markaas kabacdi waxaan sameynaa waa jarjaraynaa wixii duruuci duruuca laga dhigayaa wixii garbasaara garbasaara laga dhigaa qaar tarshaa la saaraya qaarna waxaa loo sameynaya waa la xirxiraya ama waa la tifaaya sidoo kale waxaan sameynaa gonsariiradoo kale waan toleynaa lastigaa la gelinaya shushalaa loo sameynaya afar barkin iyo laba barkin iyo hal nafar iyo nafar iyo bar wixii laga rabaa laga sameynaya markaas kabacdi waxaan sameynaa rinji waxa la dhahaa loo soo iibiyaa sidoo kale waxaa galaayo dun waxaa galaayo bac waa la xirxirayaa dunta iyo bacda waxay kaa caawinaysaa marada inaa nashaqada dunta uga samaysid bacdine marada cadaanka ah iyo meesha rinjiga laga gelinayo ay ku kala ilaaliso ama ay ku kala xafido marka waxaan sameynaa bacdaas iyo duntaas iyo xirfadeennii ayaan isku biirinaa waxaa nooga soo baxa markaa midabyo qurux badan midabyada ama nashaqadaho kaleetana niyadeenaa ka keensanaa inta badan waxaan sameynaa sambal ahaan marka hore hal shay oo kale lasoo qabanaya tijaabaa laga sameynaya haddii loof laga rabo haddii saxan laga rabo waxaan ka rabnaan ka sameynayna nashaqadaas waa karinaynaa markaan karino oo xiriga saarno hadday nala qurux badnaato bulshadeenaan la wadaagaynaa marka ayu design ayu colorneh waa sameynaa sida kalarada ay u kala baxaan awl aan soo sheegay feerfeerahoo kale sagbadoo kale ama saysarka sida loo yaqaano loofafkaoo kale marka ayu color waa ka sameynaa ayu design waa ka sameynaa dhanka rinjiyadoo kale marka ma rinji qasanaa ma rinji oo buda ahaa rinjiguse waakee waxaa laga yaabaa in rinjiyada qaar dadka ay isweydiiyaan maya rinjiga markaa anaga soo gadayna waa rinji buda ah asaga naftarkiisa wuxuu ukala baxaa dhowr kalar sida goldan oo kale cagaarkaoo kale fiyool oo kale madoob oo kale buluug oo kale gaduud oo kale marka waxaan anaga usoo gadnaa waxay tahay asagoo buda ah laba waxaa jirto daawo kaloo lagu daro midna budaa la dhahaa midna cusbaa la dhahaa marka waxaasoo dhan waa soo iibsanayna markaan soo iibsano waxaa jirta marka qaab laiskugu talagalay oo qiyaas ah oo laiskugu daro ama laiskugu qasaa jirto marka qofkii waxaa kasoo bixi kara aqoon u leh rinjigaas qaabka loo qasaayo iyo qaabka oo midabada loo dhalinayo midabada qaar oo kaleeto orjinaal ma ku yimaadaan waa dhalinaa dadku qaab sidee ah ayay kaaga iibsadaan dadka horta inta badan igu xiran oo kastamarkeyga waxay iga iibsadaan online dadka qaarna offline way igu soo booqdaan goobteyda ganacsigo way iga soo iibsadaan sidoo kale laakiin inta badan kastamarkeyga wuxuu u badan yahay dowladaha dariska nala sida kenya oo kale etoobiya oo kale iyo gobolada dalkeena sida hargeysa oo kale garow oo kale kismaayo oo kale boosaaso gaalkacyo beledweyne oo kale ilaa iyo berbero boorim oo kale meelahaas intaasoo badan meelahaas oo kale waxaan kuleeyahay kastamar oo inta badan social media aan isku baranay dadka qaar asxaab qaas aan noqonay marka inta badan waxaan ku iibiyaa social mediaha online aan ku iibiyaa waana laga soo dalbadaa si qurux badan ila dhacan waa loogu adeegaa suuqa soo dhaweyn noocee ayaad ka heshay walaa horta qof walba waxay ku xiran tahay waxa aagadaysid ama aa iibinaysid kuwaalitigooda way ku xiran tahay marka maanta qofka hadduu kuugu barto maro qurux badan waasaca sayskii looga talagalay ah rinji ahaanteeda qofkii la dhacayo inta badan tusaale oo kale maryaha markii la karinayo dadka waxay kala kulmaan dhibaatooyin badan dad qaar waxay ku leeyihiin marada ku kalsoonaan karno waayo dhara hadda ka hor soo gaday wuu iga cadaaday dhara hadda ka hor soo iibsaday oo karis ah wuu iga gogo-ay marka waxaasoo dhan anaga waxaan qofka uga xaqabtiraynaa kastamarkii maanta wax iga iibsado beri aniga waxaan rabaa inuu iisoo laabto ma rabo inuu iga cararo ama ma rabo inuu fikrad qaldan oo iga aamino ama bulshada kaleento uu u gudbiyo marka sidaas darteed mar walba waxaan jeclahay inaan kastamarkayga si qurux badan aan ula macaamilo dhar high quality ah oo lagu kalsoonaan karo oo laisku halayn karo oo berri kamaan la dhihi karo dharkii saara dharkaris dharka waan kaa yaqaanaa dadka inta badan hadduu idhaha kastamarkayga ah marka maanta qofkii wax fiican kaa iibiyo berri kamaan waa usoo laabanaysaa marka mar walba aniga waxaan jeclahay bulshada ama kastamarka midka maanta ila joogay iyo kan fuujarka ii imaanayaba inaan si qurux badan usoo dhaweeyo wax quality laisku hubane aan ka iibiyo
maxaa oo sabab ah u keeni karaa isla maadaama hawshan aad adiga aad ee, xirfadeedii leedahay in dharkii uu liinbaxo uu cadaado karaskii oo kale ama in uu googo-o dulduleeshamo haddii dhaqmo biyo u taabto oo kale waxyaabaha keenaya ee, ama sababaha keeni kara maxay kula tahay okay su-aashaas waa su-aal horta aad ah ii muhiim ah aan jeclahay inaan la weydiiyo Ee, dadkana waxaan uga faa'iidaysanayaa aan uga jaahil bixinayaa inay su-aashaan si fiican ay u dhageystaan Ee, su-aasha haddaan kaaga jawaabo waxay tahay ee, dharka oo horta gogo-aayo ama jarjarmaayo oo kariska oo dadka inta badan ay kacwadaan waxaa sabab u noqon kara laba ee, ee, siyaabood Ee, mid u horeysa waxay noqon kartaa dharka markuu dekada kasoo degayo ee, biyo gaar dha- dhar la dhahaa jiro biyaha baddana waan dareemi karnaa waa biyo dhanaan ah waa biyo cusbo ah Ee, baatiga muu adkaysan karo marka maradii ayadoo biigaarkaas leh haddii inta dadka suuqleyda ah inta qalajiyaan marada dib lagu soo laalaabo adiga maradaas wax ku jiro ma garanaysid Ee, markii la kariyo marka ma u adkaysan karto rinjiga iyo biyaha kuleylka ah iyo waxaas ma adkaysan karto si dhaqso ayay ku gogo'aysaa tusaale ayadooba xerigga saarna wax laga yaaba oo kasta markaad u gudbino adiga xeriggaada kuu saarno markii aa karisid inay maradaas gogo'daa laga yaaba marka halkaas waxaa kaaga imaanayso dhibaato midda labaad waxaa eh, inta badan ay ka imaadaa maradaas eh, xagga oo rinjigo eh, daawada lagu daro oo loo isticmaalo kale qofka haduusa aqoon u lahayn aqoon darre ay hayso kale isagana waxaa ka imaanayso dhibaato marka labadaas maada ah ka imaanayso Eh, sidoo kale marada markay eh, dhiinbaxayso ama cadaanayso kalena waxaa sabab u noqon karto rinjigii oo ama daciif looga dhigi ama rinji suguntaa lagu kariyey laakiin marada haddii mara birmo tahay rinji birma aan la saaray marna lagama yaabo inay marada cadaato marna lagama yaabo inay gogo'do dhaqmo walba oo la geliy waxay kasii qaadaysaa qurux iyo dhalaal maryaha aad soo iibinaysaan intaad jarjartaan miyaad ee, oo adinka aad waarisaan miyaad jarjartaan oo tashaan mise ee, sidiisa ayaad ee, kusoo iibisaan iyagoo u jarjaran oo waa laidii soo jarjaraa maya annaga marada markaan soo iibinayno waa maro oo sajal ah annagaa jarjarno Ee, marka waxaan sameynaa tusaaloo kale go-sariiradoo kale inta wuxuu leeyahay cabir looga tiragalay marka inta badan hadda go-sariiradoo kale waxaan ka dhignaa annaga toddoba yaardi iyo bar ilaa iyo sideed yaardi qofka hadduu dhahaa ee, sariirteeda intaas way ka weyn tahay Ee, ama dalabkiisa oo kalenta waa u qabanaa sagaal yaardi toban yaardi qofka mar walbo annaga kastamarkeena waxaan ku qadarinaynaa dalabka alaala dalabku asaga rabo ama uu ku qanacsan yahay in annaga u sameyno laakiin annaga cabar noo go-on oo intaasaan ka samaynayna aan dhehayna ma jirno mar walba annaga waxaan u shaqaynayna waxay tahay eh, bulsho bulshada waxay ku qanacsan yihiin aan soo soo bandhigaynaa saara ee, waad mahadsan tahay qarashaadka kaa gala iyo waxyaabaha markaasi ee, faa'iidada ah bal markaad isku barbardhigto waa sidee qarashaad burta galaayo marka hore qarash badanaa galaayo marka tusaaloo kaleeta ani waxaan sameeyaa qarashka oo galaayo maalinta eh, bakaaro aadayo oo aan u safrayo kale wax walba waxay leeyihiin eh, qorshe marka eh, qofka ganacsi hadduu yahayne eh, waxaa fiican inuu ganacsigiisa u qorsheysan yahay markaan waa qorsheeyaa tusaaloo kalenta eh, baatiga markaan doonayo waxaan ku talagalaya intaasoo baati intaasoo daaqad inaan soo qaato ama intaasoo kuuli aan soo qaato rinjisoo kalenta intaasoo kiili inaan soo qaato aan ku xisaabtamaya buugay ii leeyihiin buugaasaan ku qoranayaa marka wixii ee qorsheysan oo jadwalka oo maanta ku bixi kara ah ayaan ku baxaa marka waxaan sameeyaa inta qarash iga galayso waa xisaabiyaa Ee, marka qarashka xisaabiyo kabacdi aan waxaan saartaa faa'iido oo kasta markiina dhibaato aan u keenaynin anigana aan waxaan ka heli karo oon bariiska aan ilmaha ugu soo dhacsan karo waxaad noo sheegtay in ee, dhalin kale ay iyaguna shaqo abuur u tahay oo adiga ay ku shaqeeyaan dhalintaasi wax dumar ah ma ku jiraan dadka hadda i shaqeeyo ee, dumar horta way ku jiri jireen laakiin hadda justi kuma jirto hal gabaraan ala shaqeyn jirtay laakiin hadda waxaa ii shaqeeyo oo waa shan rag ah oo ayagana laba miya mise saddex ay xaasas leeyihiin caruur leeyihiin ay nolol maalmeedkooda halkaas kasoo dhacsadaan rajadaada marka maxay tahay aad ka leedahay hawshan hadda aad faraha ku hayso insha allah rajadaydu waxaa weeyaan eh, inaan guulo badan ka gaaro businesskay maanta meeshuu taagan yahay inuu kasii ballaarto Eh, waayo saacad walbo iyo waqti walbo waxaan ku fikiraa saan maanta meesha aan taaganahay meel kasii dheer aan ta- u u tagi lahaa insha allah bilkariim eh, waan rajaynayaa inaan tago businesskayga ballaariyo gobolada qaar oo kalenta aan xaramo ka furto eh, wadankayga anigoo joogo aan noqdo qof shaqaysanayo wax soo saar leh wadankana meerne meel aan uga bixin dhib iyo dheef wax alaala wixii wadankayga oo igala soo gudboonaadane dhabarkaan u rito waa taa saara waa mahadsan tahay waxaa laga yaabaa gabdho badan oo ama wax bartay ama wax baranin oo maanta xirfadahan oo kale tolo fursad oo, ee, aanan u arkin oo kale amaba aan ku baraarugsanayn maxaad leedahay gabdhahaas oo kale walaahi taas horta waxaan ugu jawaabi lahay gabdhaha soomaaliyeed horta intooda badan waa gabdho fiican waa gabdho fikiraayo marka gabar wax baratay dadka waxay dhaa waa bulsho wax baratay ha marka aqoonta adiga aa baratay oo maanta ama buog aa ku baratay ama wax kale aa u baratay mar walba adigay ku anficaysaa shakhsiyadaada familkaadii anficaysaa owlaadaada iyo mustaqbalkaada bay anficaysaa marka gabadha walaashay ee maanta wax baratay waxaan leeyahay inaysa isdhihiin maanta waxaa baratay hooyadaa shalay buogga gadaysay oo hooyadii maanta ayadoo cajiin gadayso ama caano gadayso ama yaanyo gadayso ay wax kusoo bartay maanta markaa wax baratid haddaa istiraad wadanka maanta shaqa malihin waa tahriibaya oo badii iyo balaayan aan raadsanaya ama istiraad wadankeena shaqa malihin sariirtaan jiifaya oo hooyadii maanta shalay dhibaato kugu soo korisid mar walba aad leedahay shaqama wadankeyga ma taalo buugii qalinka haddaa meel iska dhigtid waxaad ku shaqaysan kartaa xirfad oo gacanaa jirto marka waxaan leeyahay gabar walba soomaaliyeed maskaxiyin ama caqliyin ha ka shaqayso inta badan hadda dadka horumar ay gaareen waxaa lagu shaqaystaa social mediaha ama waxaa lagu shaqaystaa technology lagu shaqaystaa marka inay dhankaas ku shaqaystaan gabar walbo ay wax soo saar samaysato meel allaal meesha ka shaqaysan kartana shaqaa sharaf laa la dhaha shaqaada ceeb eh marka shaqada marna ceeb ma aha iyada marka gabdhaha soomaaliyeed aniga tusaale kale inta hadda waxaan ku jiraa urur oo waxaan ku jiraa madowga hal abuurka gabdhaha ganacsiga yaryar la dhaho oo inta badan oo business wada samaysto maalintii barnaamijkaas oo ururkaas la aas-aasayay afar gabdhood ay ku aasaaseen maantana waxaan nahnay ku dhawaad labaatan ruuxaan nahnay inteenaas hooyaa wadanahay wax hadda maanta gabar ah way yaryihiin marka ayagoo gabdhian way nala shaqeeyaan annagoo hooyeen waa shaqeeysanaa marka waxaan ku fikirnay inta anaa waqtigeena bilaa micno ku bixi lahayn oo markii hooyada cinjarada dubtay ilmihii dugsi iskuul u dirtay ay ayaga isku mashquul lahaayeen oo hebla maxaa maanta soo yeeray iyo maxaa maanta la dhahay iyo heblaa la furay iyo heblaa la qabaa inta la dhihi lahay annaga go-aan waxaan ku gaarnay inaan annaga isku mashquulno oo markaan jikada kasoo baxno tii dharka samaynaysa dharkeeda samaysato tii saliid soo saaraysa saliidda ay soo saarto tan xawaashka samaynaysa xawaashkeeda ay samaysato marka gabdhaha kalene waxaan ku dhiirigelinaha inay saasoo kale sameeyaan wax soo saar yeeshtaan ogeysiis jaamacadda muqdisho oo lagu yaqaan waxbarasho taya leh muddo shan iyo labaatan sano ahna ka shaqaynaysa waxbarashada sare ee dalka kuna qaabaysan halbeega casriga ah ee tacliinta dunida islamarkaana haysata aqoonsi caalami ah waxay ku wargelinaysaa waalidiinta iyo ardayda soo dhammaysata waxbarashada dugsiyada sare in jaamacaddu qaadanayso arday cusub sanad waxbarasheedka haddaba jaamacadda waxay ku haysaa koob iyo toban kuliyadood iyo barnaamijka daraasaadka sare oo kale ah kuliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ka kooban shareeca low low oo ku baxaya luqadda ingiriiska iyo shareeca kuliyadda waxbarashada iyo culumta insaaniga oo ka kooban arabic language and islamic studies history and geography english and history english and geography geographic information system journalism and media social work mass and physics iyo biology and chemistry kuliyadda dhaqaalaha iyo culumta maamulka oo ka kooban marketing finance and banking project management accounting business administration economics statistics and planning international trade and business iyo management information system kuliyadda culumta caafimaadka oo ka kooban clinical officer public health microbiology midwivery general nursing medical laboratory science iyo nutrition and diatetics kuliyadda kombyuutarka iyo macluumaadka teknolojiyadda oo ka kooban computer science information technology i t iyo enterprise networking kuliyadda siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science public administration iyo international relations kuliyadda engineerinka oo ka kooban architecture civil engineering iyo electric and electronic engineering kuliyadda daaweynta iyo qaliinka medicine and surgery oo ay hoos timaad medicine and surgery kuliyadda beeraha agriculture oo ka kooban animal production crop production iyo agricultural engineering kuliyadda xanaanada xoolaha veterinary oo ay hoos timaad healthy and veterinary care kuliyadda daaweynta iyo qaliinka ilkaha iyo afka dendestry shuruudaha ardayga laga rabo waxaa ka mid a shahaado dugsiga sare asal iyo koobi afar sawir oo kalar ah nooca teesaraha iyo warqad asluub wanaag ah diiwaangelintu waxa ay ka socotaa xarunta maamulka jaamacadda ee kilomitir for maalmaha shaqada waa sabti ilaa khamiis saacadaha shaqaduna waa sideeda subaxnimo ilaa iyo saddexda galabnimo wixii faahfaahin dheeri ah fadlan kala xiriir landline siddeetan iyo shan siddeetan iyo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo shan siddeetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lixa lix sagaashan iyo lix sagaashan iyo shan afartan iyo afar eber lixal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanidin aad ayay u mahadsantahay sahre cabdiqaadir oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga sidaasii nabadgelyo